sharcigan cusub ee hadda la soo saaray waxaa lagu sameynaya dib u eegis sharci hore u jiro ahaa oo dadka qaxootiga ah markay qaxootiga ay soo galaan dalkan denmark waxaa loo qabtaa sharci la yidhaahdo kale in ay ka mamnuuc tahay dalalka ay iska soo dhiibeen in ay dalxiis u tagaan ama ay ku laabtaan sharci ahaan wuxuu ahaan jiray marka la deganaado waddankan denmark muddo qiyaasi toban sano ay u buuxsanto ama ay qaataan sharciga degenaanshaha abadiyanka in ay si xora ay ugu laaban karayeen dalalkoodii marka muddo kooban wax yar kadib baa waxaa dhacday in siyaasiyiinta qaarkood ama xisbiyada qaarkood maaragtay xagjirka ay u ololeeyeen maaragtay in qaxootiga la xanibo oo dalkan aynan qaxooti badan soo iman baa waxay yidhaahdeen in qaxootiyada dalkan iska soo dhiiba denmark ee ku laabanaya dalalkoodii lagala laabto sharciyada waa tahay marka xildhibaan cabdirashiid sharcigan iyuu saamayn doonaa sharcigan wuxuu saameyn ku yeelanaya dhammaan dadka qaxootiga ee waddankan soo galootiga qaxootiga ah ee degan denmark sharci ahaanna waa sharci maaragtay maaragtay iyaga maaragtay lagu beegsanayo oo laleeyahay oo kale haddii ay dhacdo kale dalalkii ay iska soo dhiibeen in ay u laabtaan in maaragtay sharcigoodi dib loo macnaha looga qaato laakiin waxaa taa ishor istaagay waxaa jira qaxooti yurubyana sida waddankan bosnian oo kale qaxooti ka yimid oo aan basaboorradii danishkana aanan codsan waddankana wax badan deganaa haystayna sharciga loo yaqaano abadiyanka kuwaas oo xitaa ay saameyn ku yeelatay oo ay dhacday inayna dalxiis ku tegi karin oo kale waddankoodii bosnia oo hadda maaragtay waddan xasiloon ah waxaana dhacday in iyagu maaragtay dood adag ay geeyaan waa dad wax bartay waddankan mataqaanaa saameyn weyn ku leh waxay yeesheen inay ololo badan qaadaan oo xitaa wasiirka denmark oo la yidhahdo kodubved qaar badan oo xitaa uu iskoolka dugsigii sare ay isla dhigan jireen oo arday bosniana ay noqoto inay doodo adag la yeeshaan yirahdaan hadda mawaayeelkaygii baa maaragtay sharciyadu ku adkayseen oo aan xitaa bosnia aan ku laaban karin marka sharcigaas waxay noqotay in dood adag oo xoogan lagu qaato baarlamaanka denmark waxaana markii u dambeysay laisku afgartay in dhammaan dadka sharciyada degenaanshaha abadiyanka haysta iyo wixii ka badan toban sano ay wadamadoodii ay dalxiis ama safra ay ku tegi karaan waa tahay marka iminka tusaale ahaan qofka soomaaliyeed ee iska dhiiba dalka denmark haddii la siiyo sharci kumeel gaad ah oo ilaa shan sano oo kale ah haddii uu waddanka ka baxo oo uu waddankii tago oo kale sharciga miyaa lagala noqonaya horta sideeda banaanba qofka qaxootiga ah waddanka markuu yimaado ma jiro sharci ilaa shan sana ah oo muddo saas u dheera waxa weyan muddooyinkii aad baa loo soo gaabiyey dadka hadda qaxootigii u dambeeyey soomaalida ee waddankan ku nool dalka denmark waxaa dhacda in maaragtay sana sanad lablaba sana ee loo cusbooneysiiyo deganaanshahooda waxaana ka mid taha waxyaabo badan oo sida wadamada soomaaliya ciraaq afghanistan wadamada qaarkood suuriya waxay u samaysteen sharciyo gaar ah oo ay leeyihiin oo kale wadamadiiniba waxaa laga yaabaa isbedel inuu ka dhaco waxaa dhici karta inaan wadamadiina dib idinkugu celino waana dad badan baa waxaa jira maaragtay xitaa soomaaliya oo halkan qaxooti deganaan jiray oo mataqaanaa yurubta wadamada kale usii haajiray markii lagu adkeeyey sharciyada iyagoo xitaa shaqooyin fiican dalkan ku haysta waa tahay dadku marka ma ka qaadan karaan rafcaan haddii loo sheego in sharciga lagala noqonayo ha rafcaan way qaadan karaan laakiin badanaa waxay maraan maxaa la yidhahdaa marxalado kala duwan qaxootiga waxaa jirta hay-ad qaxootiya oo ka madax bannaan maxaa la yidhahda wasaaradda arrimaha qaxootiga kuwa sharciga dadka kala kala noqda kuwaas ayaa loo gudbiyaa waana dad xaakimiina oo shuruucda iyo waxaas maaragtay dib u eegis ku eega markay taas dhacdana waxaa dhacaysa maaragtay inuu qofku intuu looyar la xiriiro uu looyarkiisa uu maaragtay uu arrimahaasoo kale maaragtay dacwad ahaan ka gudbinayo laakiin way kala duwan yihiin marxaladaha dadku ay kala kulmaan broseskaas markuu soconayo ugu dambayntii xildhibaan cabdirashiid dowladda denmark waxaa yimi wafdi ka socotay soomaaliya xilligii uu madaxweyne farmaajo dalka maamulkiisa hayey miyay wax wadahadala wafdigaas iyo wafdi dambe oo soomaaliya ka yimi oo ku saabsan haddii qaxoonti soomaaliya dalkii lagu celinaya intaaad ka war hayso ma jiraa way jirtay oo dowladdan dowladdii ka horeysaysa hadda adigoo ka shanqaraysa dowladdii farmaajo way jirtaa wasiir yimid halkan oo denmark keliya kuma ekayn wuxuu socdaal shaqo ku marayay wasiirkaasi maxaa la yidhahdaa wadamada scandinavianka waxayna u badnayd laba arrin oo isku dhex jirta mid waxay ahayd in maaragtay baasaboorka soomaaliya la aqoonsado midda labaadna waxay ahayd in wadaniyiinta soomaaliyeed oo kale haddii sharciyada lagala noqdo inay dowladda soomaaliya si sahlan ay maaragtay ay u qaabisho oo waddanka soomaaliya dib loogu celin karo taas waxay abuurtay maxaa la yidhahdaa ka siyaasad ahaan in xisbiyo badan oo siyaasiyiin badan oo deenishka laftigooda in ay marka ay u arkeen in maxaa la yidhahdaa wasaaradda markaa jirtay waddanka denmark oo dee dowlad waxaa marka denmark haysatay maaragtay xagjira dhinaca arrimaha qaxootiga waxaa loo arkay in wasiirku uu jajuub ku sameeyey denmark arrimahaas ku saabsan qaxootiga sida dalka soomaaliya iyo suuriya arrimahaasna waxay waxay noqotay in maaragtay doodo badan ay abuureen laakiin way jirta arrinkaas in dowladda soomaaliya markaasayna ahayd qof maaragtay jaga sare ka haya soomaaliya oo waddankan booqasho shaqa ku yimaado